kureed markionesko ee angolo deegaanka degmada caramahya weyba dooradana gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeen shay walibana goobta doorashada goobroogwa ee maamulka gobolka bari wasiir ku-xigeenka wasaarada arrimo guda dowlada puntland agaasimaha guud ee wasaarada odayaalka dhaqankiyo marti sharaf kale walibase toose ododka xildhibaanadan ka guuleysaday gudoomiyaha cusub ee degmada caraba maxamed geele saciid us-oona si hogaamiye doona adeegyada bulshada degmada iyo deegaanada hooskoyow mudada shanta sane hadareerta waxaana kumid a mas-uuliyiinta ku qeybgalay munaasabada doorashada gudoomiyaha degmada iyo bulshada degmadan kabaagan iyo sifehlan la shaqeeyaan gudoomiyaha yoona an do-ayeen in ilaahay la garab gala mas-uuliyadda culus ee lan egmada gudoomiyaha cusub
gudoomiyaha cusub ee degmada carmo maxamed geele saciid oo uu noqonayo gudoomiyaha ama duqa degmada carmo ahna gudoomiyaha golaha deegaanka sida ayuu ansax ku yahay wasaaradda oo mas-uuliyiinteedii joogtana ay maqnaanti ka tahay haddana waxaan insha allah garaynaa daartii gudoomiyaha degmada carmo maxamed geele siciid gudoomiye waxaan ku marinayaa daarta dastuuriga ahayd kitaabkana gacanta saar kitaabka gacanta saar gacanta midigta ha si fiican ugu adkay hadalkii aan ku dhaho oo siiqada dhaarta ayaa raacaysaa oo adna aad microfoon ku dhiibayaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka
dastuurka dalka puntland iyo qawaaniintiisana dhowro
dastuurka dalka puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto
xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego wabilahi towfiiq dhaartii waa dhammaatay
in maamulka la daajirdejiyo ilaa heer tuulo dhammaan waa la sameeyey idinkaa mas-uulka ah degmada carmo iyo deegaamada hoostaga kiina xildhibaan baa mas-uulka ah laydima dooran inaa isqaqabsataaniin waxaa laydin doortay inaa horu marisaaniin degmada intii hore labadii sanoo hore dimuqraadiyadu wayna ku cusbayd shaqaduna wayna ku cusbayd saddexdan sanoo dambe oo idin harsan waxaa la rabaa inaad wax muujisaan insha allah haddii la hadmo u shaqaysaaniin shacabka idin doortay dowladda dhexe magaaladan horumar badan bay u samaysay ama dowladihii puntland oo dhan magaalooyin kale waxaa loo samayn baa loo sameeyey degmada carmo iyo deegaamadeena dadka ku nooli waa dad ka shaqeeya maslaxadda guud oo waa aragteen si u horumariyeen degmada carmo hadday beera tahay hadday waddooyin tahay haddii ay wax kale tahay hadday nabadgelyada tahay hadday tahay la dagaalanka nabaadguurka iyo dhuxushiideeda mujtamac isku xiran weeye degmada carmo iyo degmada hoostaga waxaan rajaynaynaa inaad sii siyaasaan haddii ilaahadmo waxaanu idiin balaqaadaynaa inaan idinla shaqayno haddii ilaahadmo waxaa la rabaa horumarka iyo nabadgelyada magaalada inaad ka shaqaysaan hadda waa fiican tahay degmada carmo oo dhan guud ahaan marka laga reebo maandooriyaha iyo dhallinyarada soo xagaabaxay dhibaatooyinkay wadaanin iyagana golaha deegaanka iyo guddoomiyaha iyo guddiga amniga degmada bay u taal insha allah haddii
kelmadeyda koowaad waxaan u mahad celinayaa guddoomiyihii hore ee degmada jiran maxamed cali shire oo runtii nin odaya oo siyaasi ah inuu intaa yahayna waxaa idin tusinaysaa isaga oo xilka iska casilay inuu haddana golihii deegaanka dhex fadhiyo maanta xilka wareejinayo islamarkaana toddobiyo labaatankii wax doorinayo uu qayb ka ahaa kuna qanacsan yahay doorashada dhacaysa marka waa siyaasi bisil bisaylka dimuqraadiyaddu leedahana waa taas weeye in laysku bahalkeeyo waxaan u hambalyaynayaa guddoomiyaha cusub ee dhallinyarada ah aan isleeyahay isna arkayo dareemaya culayska dadka reer carmoosey ugu hami qabaan gudoomiyaha cusub ee degmada carama ee gobolka bare weliba sii wada doona adeegyada bulshada use oo suubiyo doona isbeddel sidayoo sheegeen bulshada degmada